dhinaca kalena wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in mid ka mid ah nabadoonnada ka qayb galay doorashooyinkii ka dhacay maamul goboleedka galmudug la dilay maanta warbixintan waxaa inoo soo diray mar kale xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste kooxo ku hugaysan bastoolado ayaa barqanimadii maanta xaafadda baar ubax ee degmada holwadaad ku dilay nabadoon warsame ismaaciil cabdi nabadoonka ayaa sida ehelkiisu noo sheegeen waxa uu ka mid ahaa ergadii ka qayb gashay doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee deegaanada galmudug nabadoonka ayaa xilligii la dilayay ku sugnaa agagaarka hoygiisa waxaana kooxaha weerarka soo qaaday ay rasaasta kaga dhufteen qaybaha sare ee jirkiisa taasoo keentay inuu isla goobta ku geeriyoodo kooxda dilka geysatay ayaa goobta ka baxsatay iyadoo halka uu weerarku ka dhacayna ay soo gaareen ciidamo ka tirsan booliska kuwaasoo howlgallo ay halkaasi ka sameeyeen aan cidina ku soo qaban ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay dilka nabadoonka hase ahaatee al-shabaab ayaa horay wacad ugu martay inay beegsan doonaan cid kasta oo ka qayb qaadata howlaha la xidhiira doorashooyinka soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho